gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir cali axmed guure waxaad ku sugan tahay haatan wadanka maraykanka gaar ahaana minnesota aan ognahay inay soomaalida ugu badan ee wadanka maraykanka ay ku dhaqan yihiin caawa kulankaagan aad jaaliyadda la qaadatay maxaad kala hadashay oo aad u sheegtay bismillahi raxmaan raxiim waxaa weeyaan awalan ilahi waa mahad iska subxaana watacaala kadibna waxaa mahad ballan u celinayaa jaaliyadda ku dhaqan gobolka minnesota ku dhaqan say soo dhowaynta ee sharafta ee wanaag ay iyo dhiirigelinta ay sameeyeen waxaan kala hadlay in ay magaaladii muqdisho oo caasimadii waddanka soomaaliyeed ah astaantii qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed ah inay maanta iftiin iyo nuur iyo horumar ay tilaabo ay qaaday laakiin ay u baahan tahay dadkeeda oo qurbo joogta ah ee soomaaliyeed inay garab qabtaan inay ay u kaalmeeyaan inay macnaha ay horumarka ay gaadhay amba oo amni ah amba ah adeega bulshada ah waxaa weeyaan inay arrintaa wax ka qabtaan dib waxaa weeyaan dib udhiska magaalada muqdisho hadday noqon lahayd adeega bulshada hadday noqon lahayd dhinac siyaasadeed hadday noqon dhinac dhaqaale dhinac wacyigelin inay arrintaa nagala qayb galaan ayaynu ka ayaan kala hadlay waxa ugu weyn ay qabanayaan oo aad uga baahan tihiin in qurba joogto ay siiyaan maxay tahay maamulka gobolka banaadir ahaan ama dowladda ku meelgaarka waxa weeyaan waxaan u baah waa laba arrimood dib u dhiska maskaxda wacyigelinta aan ku magacawnay oo ummadda soomaaliyeed lagu wacyigeliyo walaaltinimada qarannimada dowladnimada in yani midnimadu ay tahay horumarka sharafta lagu soo celin karo midnimo iyo walaaltinimo isjacayl si ilahi subxana watacala amrayba labo dhismaha adeega bulshada ay ka mid yihiin iskoolada iyo jidadka iyo caafimaadka arrimahaas labada arrimood maxaa yeelay waddan waxaa wuxu qabta ummaddiisa waddan waxaa horumariya dadkiisa kabacdiba waxaa wixii adduunka u soo gurmadaa marka waxaynu rabnaa inaynu gacnahayna wax ku qabsanno ilaahay aan tala saaranno ummadda soomaaliya gudaha joogta diyaar bay u tahay inay wax qabsato eh laakiin waxay u baahan tahay ummaddeeda bannaanka joogta aqoonta leh maskaxda leh dhaqaalaha leh inay wax la qabtaan bay aan ka codsannay ayaguna waa naga aqbaleen inay hilihoona dhinac taagan yihiin maxaa xilligan keenay in qurba joogta maamulka gobolka banaadir uu
mar kastaba waxaa weeyaan waxaa keenay oo kow inay magaalada muqdisho ay amni ku soo noqday dad laguma yeedhi karo horumar lagama hadli karo haddii aanan magaalo amni aan la helin maadaama lix iyo tobankii degmo ee muqdisho ka koobneed caasimada soomaaliyeed ay amni heshay iftiin ay heshay waxaa laga maarmaana inaysan u gacan haatinno ummadda soomaaliyeed meelii ay joogto inaan idhaahdo warkaalaya wax ka qabsada oo wax u qabta ummaddiinni waxaan leenahay qof kastaba inay waxay ka qaban karto ay qabataa waxa caamka ah qoftaan caamka wax ka qaban karin waa inay xataa timaado guryaheedii ay dayactirataa ay ma arkaysaa hadday dhaqaalo haysato ay gelisaa marka wixii bareefadka ahaana in waa ugu yeeraynaa in ay hormariyaan wixii la wada lahayna waxaan ugu yeeraynay inaynu wax la wada qabto taasna waxaa keentay amni in la helay amni haddii la dhexgalo dadka haatan qurba joogta ee aad la kulanteen ee aad u sheegaysaan inay gudaha ku soo laabtaan maalkoodina ay soo celiyaan waxay ka soo carareen dhibaatada labaatanka sano gudaha soomaaliya ka socotay ma amnigii baa la xaqiijiyey oo waxaad leedahay amnigii soomaaliya gaar ahaanna muqdisho ood maamulkeeda haatan tihiin waa la xaqiijiyey waana soo laaban kartaan waddankana maalgelin baad ku samayn muqdisho amniga waa laysku halayn karaa waa boqolkiiba boqol waxaa weeyaan waa laysku halayn karaa waxa dhacaya oo dadkan fidnada wada ee nabadda diidaya ee ummadda baabi'inaya hal waa dad tuuga ah ee dhuumanaya shacabka soomaaliyeedna boqolkiiba sagaashan iyo sagaal diyaar bay iska qabtaan hal xaboo fakadana ummadda u joogsan mayso marka magaalada muqdisho maadaama ay ay ay ay xukuumaddii gacanta ay ku wada hayso magaalada amnigeed ay sugayso waxaa weeyaan amnigeed waa laysku halayn karaa inta dhimanna waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan ka sifayno oo boqolkiiba boqol magaalada amnigeeda hal qarax iyo hal dil uusan ka dhicin baan rajaynaynaa marka waxaan leenahay ummaddu inay waddankeeda u soo noqoto intay afrika iyo carab iyo meel kale wax gelin lahaayeen waddankooda ha gashadaano ha hormariyaano wixiina naga wada dhexeeyeen oo caamka ahayn aan ka wada shaqayno taasa horumar ku gaaraynaa adduunka noogu soo gurmanaya wixii ka laakiin weli dhibaatadii waa ay socotaa oo magaaladii kooxdii al-shabaab aad dagaalka kula jirteen qaraxyo iyo rabshado iyo dagaallo joogta ayaa ilaa iminka ka socda walaal waxa weeyaan adduunku waxaa lagu xisaabtamaa in gacantaada dowladdu inay ummadooda ummad yani dowladdu inay magaalada iyo waddankeeda ay gacanta ku hayso adduunka lagama waayo tuug wax sameeya amba waxda amba wax dhaca amba wax dila adduunka kama dhammaato waxa weeyaan wadamada hadda aan ku nool nahay yurubi america meel kasta haddii la tago dhacdooyin hamiyin kasta maalin kasta ka dhaca laakiin waxay ku qarsoon yihiin inay xukuumad markaziya iyo dowladnimo ay ka jirto shalay marka muqdisho waxaa dhibaatada ka jirtay hal dhacdo markay dhacdo waa la buunbuuninayay maxaa yeele xukuumad la-aan baa jirtay waxaa jirtay kala qaybsanaan baa jirtay laakiin markay xukuumad ay timaado waxaan rajaynaynaa inaynu dhammayno amba aan yarayno wixii ee khalad ah laakiin adduunka waktigii belisamaadkay dhici jirtay waxay dhici jireen waktigii hore ee saxaabadii ayaa waxaa dhici jiray dil iyo tuugo iyo wax waa dhici jireen marka ma ahan macnaheedu hal xab hadduu dhaco inuu cirka dhulka soo dumeen in yani dadka soomaaliya marka qaarkood waxaad maqlaysaa adoo muqdisho joogo in ay laba askari uun waxis yeeleen la yidhaahdo ciidamo dowladda aska hor timid waa dhibaataa dhacay marka waxyaalaha waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ma ahan macnaheedu inay macnaha inay muqdisho necab yihiin laakiin maadaama labaatan sano muqdisho muqdisho ay dhibaata ka jirtay oo oo la isku dilayay ayaa waxaa ummadda afkooda waxaa bartay inay yidhaahdaan muqdisho baa ka jira marka waxaan rabnaa inaan bedelno suuraddii aan bedelno wixii dhacana waa la sheegaa waa dhab laakiin inaan la buunbuunin muqdisho waxaa weeyaan saqda dhex hamiinkii maalintii ayaad socon kartaa cid haba yaraatay wax la yeelay ma jiro dadkan tuugada ee ummadda baabi'inayana haddii ilaah yaro waan ka qabanaynaa marka muqdisho waa laysku halayn karaa amniga marka laga yimaado dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya gaar ahaana maamulka gobolka banaadir ee adigu aad guddoomiye ku-xigeenka ka tahay intaynan qurba joogta aynan u gacan haadin oo aan maalgelin dalban idinku maxaad qabateen oo la taaban kara annaga waxaa qabanay gaar ahaan gobolka banaadir kow waxaan qabannay inaynu saa hadda u sheegayay amniga magaalada muqdisho aynu maadaama ciidanka milatariga iyo ciidamada kale ayagu waxay cadowgii ayay sii bursanayaan amba sii eryanayaan waxa ka baxsan magaalada muqdisho magaalada muqdisho marka waxaa xilkeedu ka saaran yahay gobolka banaadir ciidamada amniga nabad sugidda iyo booliska iyo gobolka banaadir iyo shacabkiisa isduuban inay amnigaas ay hayaan amni in la keeno waxaa ka muhiimsan in la hayn karo marka amnigii aan haynay oo noo bilownay inaan haynaa waxaa weeyaan gobolka banaadir baa xil saaran waana hayaa gacantu ku hayaa amniga marka laga yimaado adeegyada bulshada sida wadooyinka labaad waxaa weeyaan marka amniga aan ka soo baxno waxaan samaynay adeega bulshada ay ka mid tahay jidadkii inaan qaarkood aan dagac tirnay qaarkood inaan meelihii ay ay burbursanaayeen amba ay shabaabku ay ay qodeen inaan duugno geedihii inaan gurno dhinacii nalalka nalaynta wax badan baa ka qabanay waxaa muhiim ah oo aad u qabana nadaafadda magaalada biliicdeeda maantay jid kastoo marto waddo kastoo marto laami kastoo marto waa nadiif weeye waa ifaya wax bayn baa ka qabanay waxaa ka qabanay dhinaca caafimaadka horumar ka qabanay dhinacii iskoolada oo ummaddii wax ku baran laheed in labaatan iyo dhowr sano la deganaa ee dad ay gaaruhu ay isticmaalayeen ayaa ummaddii ka saarnay haddana aan rabno inaan dayac tirno haddii ilaahay intaan kari karno ayaan rabnaa inaan samayno su-aasheeda ugu dambaysa aan doonayo cali axmed inaan ku weydiiye waxa ay tahay qorshayaasha haatan idiin degsan ee aad doonaysaan inaad fulisaan maxay tahay marka laga yimaado wixi aad hore u qabateen wixii noo dhiman inaynu dhammaystirno waxaa weeyaan lama wax badan ayaa noo dhiman waxaa noo dhiman ummaddii amnigeeda inaan boqolkiiba boqol insha allahu aan ku dadaalno waxaa noo dhiman inaynu adeega bulshadu aan bilownay inaynu inaynu aan sii dhammaystiro ummadda waxaa madax loogu yahay in loo shaqeeyo in ay nabadgelyo la sugo in wax loo qabto iskoolada baa dayactirayna u raadinaynaa caafimaadkii baan aan aan horumarinayna haddii ilaahay idhaho jidadkii hal xaba un baan dayac ayaan ayaan ayaa la tahay in jidadkii inta ka dhiman aynu la dayac la dhiso waxaa weeye marka adeegii bulshada oo burburay labaatan iyo dhowr sano hal mar laguma koobi karo waa bilownay inta dhiman oo bulshada khidmadeeda anoo kala reebaynin inaynu inayn ka shaqayno ayayna taarget noo haddii ilaah yidhaahdo oo muddo gaaban ay noqoto xamar meelkiiba boqolkiiba boqol xamarkeeda hore ay ka sii fiican u noqoto haddii ilaah yidhaahdo aad baad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa cali axmed guure oo ah guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir oo asagoo ku sugan waddanka maraykanka gaar ahaana minnesota iyo warramaya aad baad umaadsantahay guddoomiye umahadsantiin